أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarin ah ku qaaday xeryaha murtadiinta deegaanka kudhaa ee wilaayada jubbada hoose taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii xasminta ahaa ee jasiiradda kudhaa mujaahidiintu ay ka fuliyeen mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawirada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay magaalada kudhaa ee wilaayada jubbada hoose dowladda imaaraadka carabta ayaa shaqaalaheeda iyo ciidamo calooshood shaqaystayaal ah kala baxday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee dalka soomaaliya wasiir hore oo ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in dhul uu ku lahaa magaalada muqdisho ay xoog kaga qaaday kooxda eridada soomaaliya mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarashada deegaanka mukayle ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labada bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarin ah ku qaaday xeryaha murtadiinta deegaanka kudhaa ee wilaayada jubbada hoose haddaba wararkii ugu dambeeyey oo umuurahaasi ku saabsan waxaanu ka waraysanay walaalka maxamuud sheekh axmed tuushow jazaaka allahu kheyran walaalka nuur cali warsame abushiiba bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin arbaca taariikhna ay ku beegan tahay labada bisha shacbaan sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri ciidamada mujaahidiintu waxay saaka aroortii weerar culus oo cagmarin ah oo cadowga allah u ahayd fasaa asbaaxulmundariin ku qaadeen jasiiradda kudhaa oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugnaa wiila islaamiga ee jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay si toos ah u beegsadeen ilaa iyo saddex xero oo murtadiinta ay kaga sugnaayeen jasiiradda kudhaa oo boqol iyo soddon kilomitr u jirta magaalada kismaayo allah fadligiisa dagaalka markuu muddo kooban u socday ciidamada mujaahidiinta waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen saddexdii xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkii murtadiinta ugu dambeyntiin waxay si toosa ula wareegeen mujaahidiinta gacankeynta magaalada istiraatiijiga ah ee kudhaa weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay jasiiradda kudhaa iyo allah fadligiisa ka mid noqonaya weerarada ugu khasaaraha badnaa ee muddooyinkan cadowga allah uu la kulmo taliska ciidamada mujaahidiintu oo goodh waa la xiriirnay waxay inoo xaqiijiyeen in allah fadligiisa weerarka cagmarinta ee jasiiradda kudhaa lagu dilay boqol saddex iyo toban murtad waxaana taliska inoo xaqiijiyey in sidoo kale weerarkaasi lagu dhaawacay afartan iyo toddoba murtad sidoo kale taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa intaas inoo raaciyey in maxaabiista murtadiintan ay gaarayaan ilaa iyo shan iyo toban askari oo maxaabiis ah dhimashada iyo dhaawaca iyo maxaabiistaba waxaa ku jira saraakiil muhiim u ahaa cadowga allah ee murtadiinta ah xilligaana raayada towxiidka ayaa ka babanaysa jasiiradda kudhaa iyadoona bulshada ku dhaqan deegaanka ay si aada usoo dhaweeyeen la wareegidda mujaahidiintu ay saa kala wareegeen gacankuhaynta magaalada kudhaa ilaa iyo iminka bakhtiyada murtadiinta ayaa si aada u daadsan gudaha iyo banaanka iyadoona firxadkii murtadiinta ee ka cararay jasiiradda kudhaa ay u carareen dhanka iyo magaalada buurgaabo iyadoona ilaa iyo iminkana murtadiinta meedadkooda ay daadsan yihiin labada magaalo dhexdooda oo ah buurgaabo iyo sidoo kale kudhaa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen allah fadligiisa khanaa'im fara badan oo xeryahaas u yaalay cadowga allah iyadoona allah mahadiisa ay tahay in muddo sannadaha kadib cadowgii allah laga xoreeyey magaalada kudhaa iyadoona khaswada maanta ka dhacda kudhaa ay qayb ka noqon doonta khaswaadka taariikhiga galay ee ka dhacay bariga afrika sida gaarkaana loogu laayay cadowga allah ee murtadiinta ah waa jihaaduku mubaarak aad baad u mahadsan tahay tooshow taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii xasbinta ahaa ee saaka mujaahidiintu ay kula wareegeen jasiiradda kudhaa ilyas cabdulaahi ayaa inoo akhrinaya bayaankaasi bismillaahi raxmaani araxiim mujaahidiinta oo dagaal kula wareegay jasiiradda kudhaa labada shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhanka kalena ku astaysan koow iyo labaatanka janaayo laba kun lix iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo arbaco ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ah ay ku lahaayeen jasiiradda kudhaa ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen saldhigyada murtadiinta shahaadala dararka ah ee garabka u ah yuhuudda iyo saliibiyiinta dagaalkana kula jira kudhaqanka shareecada islaamka dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen saddex saldhig oo ay murtadiintu kaga sugnaayeen gudaha iyo duleedka jasiiradda waxayna gudaha u galeen jasiiradda istaraatiijiga ah ee kudhaa waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac fara badan oo cadowga lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah ee ka dhacay kudhaa waxaa kaloo jira maxaabiis laga qabtay murtadiinta hob iyo saanad laga qaniimaystay jasiiradda kudhaa waxay hoos tagtaa degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxayna qiyaastii boqol iyo soddon kilomitir koonfur galbeed kaga beegan tahay magaalada kismaayo wixii faahfaahin ah dib ayaan kasoo gudbin doonaa in shaa allah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawirada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay magaalada kudhaa ee wilaayadii jubbada hoose xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo sawiradaasi soo booqday ayaa warbixintan ka diyaariyey qaybta hore ee sawiradan oo hordhac ahaa ayay alkataa'ib baahisay intii ay socotay tabintii dagaalkii barakeysnaa ee lagu xasuuqay murtadiinta ee saaka ka dhacay jasiiradda kudhaa ee wilaayada jubbada hoose sawirada hordhac ah ee la baahiyey sharaxaad ayay ka bixisay idaacadda islaamiga andalus mana raba inaan ku dheeraada inta badanna dadka way daawadeen balse goordhow ayaa alkataa'ib mar kale baahisay qaybta labaad ee sawiradan oo gaaraya afartan iyo afar sawir oo bannaanka soo dhigaya jabkii gaaray murtadiinta waxaa sawiradan ka soo muuqanaya meydad fara badan oo daadsan halkii lagu dagaalamay kuwaas oo si qaab daran u yaala bannaanka kudhaa qudhana looga jaray waxaa sidoo kale sawiradan lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku haya maxaabiis dagaal oo nolosha lagu qabtay saaka kuwaas oo qayb ka ah murtadiintii saaka afka ciidda loo daray balse iyaga nolol lagu qabtay inta sawirada la daawanaya waxaa sidoo kale la arkayaa tiro ari ah oo murtadiinta ugu xareysneed halkii lagu dagaalamay waxaa sidoo kale la arkayaa difaacyadii murtadiinta ay ku dhuumanayeen oo haawanayo iyo muqaadaraadkii ay murtadiinta isticmaalayeen oo kasoo muuqanaya difaacyadooda maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada mujaahidiintu ay cagta u mariyeen ilaa afar saldhig oo murtadiintu ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe halkaas oo lagu laayay murtadiin fara badan oo dhibaato ku haya dadka muslimiinta ee ku nool deegaankaas
aad baad u mahadsantahay walaalka abu xasaan nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ayaa shaqaalahooda iyo ciidamo calooshooda shaqaystayaal ah kala baxay magaalada boosaaso ee gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa tilmaamaya in saacadihii lasoo dhaafay diyaarad ay leedahay shirkadda ethoobian airline ay magaalada boosaaso ka qaaday tiro shaqaale ajaaniib ah iyo ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo u dhashay dalka colombiya kuwaasi oo ku sugnaa saldhigga imaaraadka uu ku leeyahay garoonka magaalada boosaaso ilo xogagaal ah ayaa u sheegay warbaahinta in imaaraadka ay daadgureeyeen shaqaalahoodii ku sugnaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyagoona sidoo kale horey u sii qaatay qalabkii u yiilay saldhigaasi shaqaalahan ayaa loo daadgureeyey dalka imaaraadka carabta mana jiraan faahfaahin ay dowladda imaaraadka ka bixisay shaqaalaheeda ay kala baxday deegaanada puntland maamulka shaaldirirka puntland ayaa sheegay in shaqaalaha imaaraadka ee baxay aysan ku lug lahayn xiisadda u dhexaysa kooxda riddada iyo imaaraadka carabta balse ay ahaayeen kuwo fasax sanadleha u baxay imaaraadka ayaa dhowaan muqdisho kala baxay qalabkii u yilay iyo shaqaalihii ka shaqaynayay safaaradda imaaraadka carabta ee magaaladaas oo ku jira safiirka imaaraadka ee soomaaliya nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ayaa saldhig milatari oo weyn waxay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaas oo diyaaradahooda duulaan ay uga qaadi jireen dalka suudaan iyagoo taageerayey maleeshiyaadka r s f kooxda riddada soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in gebi ahaanba ilaashay dhammaanba heshiisyadii ay kula jirtay dowladda imaaraadka carabta taasoo keentay in imaaraadka uu ka guuro soomaaliya goobaha uu ka joogay wasiir hore oo ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in dhul uu ku lahaa magaalada muqdisho ay xoog kaga qaaday kooxda riddada soomaaliya sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi caliyare wasiirkii hore ee waxay ugu yeeraan awqaafta kooxda riddada soomaaliya murtad cumar cali rooble ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay cabasho kaga muujiyey dhulboob lagu sameeyey gurigiisa murtadkan ayaa sheegay in ciidamo iyo gaadiid nooca kuwa dagaalka ah iyo kuwa cagafcagafta ay soo weerareen gurigiisa xilli weliba la jiifay wuxuu tilmaamay in maleeshidaas ay burburiyeen gurigiisa dadkii hurdayena ay ku dumiyeen xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayuu wasiirkan horey sheegay in ka hor burburinta uu ugu goodiyey inuu duminayo gurigiisa markii uu weydiiyey sababtana uu u sheegay inuu dhulkaas ka soo gatay madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte oo uu lacag nus milyan dollar ku dhow kasoo siistay sida uu hadalka u dhigay waxaa gurigayga soo weeraray ciidamadii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hay-adihii amniga ciidankii loogu talagalay sugidda amniga nasiib darro wuxuu soo weeraray gurigayga abbaara saddexdii ee saqdi dhexe ama sagaalka saac say ummadda soomaaliyed u taqaan ficlan ciidamadaasi waxay wateen cagafcagafyo iyo dabaabaadka gaadiidka ciidankay wateen waxay ka koobnaayeen bolisa militara ciidanka xasilinta la yidhaahdo iyo ciidankii madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ahaa runtii asaantii qaranka soomaaliyeed la yidhaha ciidankii kofi caska la yidhaahdo ama kofi gaduudda runtii dadkii oo iska jiifa ayaa waxaa laga war helay katrabiil iyo gurigii oo qeyb ka soo dumaayay gurigu wuxuu ka koobnaa qeyb oo deegaan ah qeybihii dadka uu jiifanaya ayaa katrabiilka lagu soo bilaabay dabadeedna waxaa la baabi'iyey oo la burburiyey dhammaan wixii halkaas yiilay oo agab lahaa oo hanti lahaa oo hanti meesha ku dhisan aheyd runtii waxaan aad iyo aada u gara waayey gurigayga waa guri sharciya dukumenti sharciya ayuu leeyahay waxaa la ii sheegay oo xildhibaanada hadda xilku ka dhammaaday ah oo la yidhaha maxamed ibraahim cali maxamed cajiib loo yaqaano inuu yiri dhulkaas waa duminayaa waa gara waayey waa la xiriiray waana is aragnay wuxuu ugu yidhi dhulkaaga waa duminayaa mana lihid adigu anaa iska leh wuxuu ugu yidhi ayadoo markhaati joogto madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iga soo gatay dhulkan waxaan ku ihi madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkan dhulkuma le adiga waad og tahay dhulkan inaan aniga leeyahay maxamedow waad og tahay ujeeddada aad leedahay ii sheeg inaad leedahay anigoo og ayaan waxaan ka soo gata madaxweynuhu oo se adigu waa soo gaday wuxuu ii sheegay lacag haaf milyan ku dhow ayaa madaxweyne uga qaatay markaa tii leedahay calaaboos lixdan iyo shan kun oo doolar ayuu madaxweyne uga qaatay lacagtaasaan rabaa inaad adiga aad kaa qaato hadalkan wasiirkan hore ee kooxda riddada ayaa kusoo beegmaya xilli dhulboobka ka socda muqdisho uu meel sare gaaray markii madaxda kooxda riddada ay kasoo gudbeen inay boobaan dhulalka danta guud iyo kuwa dadka shacabka ah ay leeyihiin ayaa sida muuqata markan usoo jeesteen inay dhexdooda isboobaan kuwii la boobayn ay cabasho warbaahinta lasoo fadhiistaan mahadsanida caliyare ugu dambeyntii mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarashada deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi socdaalkan ayuu ku soo maray maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan deegaanka mukayle oo ka mida deegaanada waaweyn ee ku yaala wilaayada islaamiga ee hiiraan mas-uuliyiinta dacwada ayaa kormeerkan ku soo maray madaarista qur-aanka kariimka maraakista waxbarasho iyo goobaha xalaqaadka cilmiga ah ee ku yaala deegaanka ardayda guud ee maktabka uu qaabilay ayaa tiradoodu ay gaaraysay ilaa iyo shan boqol kuwaas oo isugu jiray caruur iyo dad waaweyn oo ay ka mid ahaayeen mucalimiinta madaarista qur-aanka iyo maraakiista waxbarasho ugu dambayntiina bulshada deegaanka mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka hablaha daaciyaadka oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa sheegay in ay codsanayaan soo celcelinta howlahan kormeerka ah ee uu maktabku ka sameeyey wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maanta waxaana soo booqday maktabka dacwada qeybtaasoo u socotay dabagalka madaarista tacliimiga ee dugsiyada qur-aanka dabagalka wuxuu ka koobnaa laba qeyb qeyb ah alqira'a walkitaaba iyo qeyb taxfiyadda maasha allah si wanaagsan inuu soo dhammaatay madaarista degmada mukoyla ku yaala waxay noqdeen madaarista gobolka qeybihii lasoo maray qeybta ugu fiican kaalinta koobaad inta lasoo maray markaa loo fiiriyo waa alxamdulilah waxaana gacmahayna ku keesanay maahan waa nicmo bifadlilaahi wa manihi wa karamihi waaye waxaana awoodaan aan ku keesanayna maahan ilaahan mar walba uu mahadnaqaynaa maktabka shaqo badan ay qabteen wax fiican bay qabteen baraarujin bay sameeyeen inaa waxaa waaye isla xisaabtan uu jira shaqo macalimiinta looga baahan yahay iyo meel ay ka kacaan iyo meel ay u laabtaan ay jirta in la ogaado waa wax muhiim ah marka waa mahadsan yihiin shaqada ay qabteen maanta waxaana soo booqday maktabka dacwada marka maasha allah waa dugsiyaalka ay dabagal ku sameeyeen ayagoo macnaha oo oo fiirinaya alqira'at walkitaab iyagoo fiirinaya marka maasha allah anugku waa ku farxna marka waan waxaan rajayn lahaa marka markasta inay saan sii wadaan ay ka caajisan insha allah anigoo ah macalimiintii deegaanka makoyl marka waana ku faraxsanaa insha allah anigoo jooga hiiraan gaar ahaan deegaanka mukeyle oona ka mid ah gabdhaha macadka khadiija binti qubayred wax ku bartay waxaana soo booqday maktabka dacwada ee walaayada islaamiga hiiraan waana mahadsiyihiin ilaahay khayr ha siiyo waxaana ku codsanaynaa markasta sidaan isa lamida inay noo soo booqdaan gabagabadiina qismigan dacawiga ah ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dardargelin xoogan ku sameynayay howlaha dacwada wilaayada si loo horumariyo barashada diinta islaamka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu